wasiirka wasaaradda haweenka jubbaland ayaa soo xirtay aqoon koror si socday muddo sideed cishaa kaasoo lagu baranayay sidii haweenku ay uga shaqayn lahaayeen dowlada dhiska xilliga aqoon kororsigu soo xirmay waxaa warbaahinta la hadashay wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland cadar ismaaciil iyadoona haweenka tababarkani kasoo qaybgalay kula dardaarantay in haweenka kale aan kasoo qaybgalin kulankan fursadan aan helin inay uga faa'iideeyaan cilmiga haatan ay halkan ka barteen kartida iyo awoodda iyo sharafta ku dheehan oo aad u fadhideen maalmaha aad qaadanayseen aqoon isweydaarsigan ama tababarada hadda idiin soo gabagaboobay oo ah tababar muhiim idiin ah oo lagu maaragtay kobcinayay aqoontiinna si aad ugu adeegtaan bulshadiinna waxaa laidiin soo xulay oo gabdhaha kale oo idinka idinla mid ahoo kumaankumka ahoo jooga magaalada kismaayo jooga idinka laidinkaga soo xulay waana marka koowaad waa nasiib ah u yeelateen marka labaadna in laidiin arka inaad waxaa laidiin dira aad kasoo bixi kartaan ama hawsha laidiin dhigmado inaad qaban kartaan wasaaradda sembary waxay u taagan tahay sida ay haweenka ama gabdhaha waxbartay ay u kobcin lahayd ay shaqooyinka u gelin lahayd hadda labaatankiinan gabdhood waxaa tihiin nag waa isku xiran oo saddex beri dhowr beri soo qaatay tababar berika maalinna la rabo inuu howlgalo kana galo jubbaland dhammaanteed ka howlgalo annaga sembery waxaan u doodnaa oo la rabo inaad bannaanka soo dhigtaan hadda ugu soo horeeya waxaa waaye waxaa la dhisayaa golihii deegaanka ee degmooyinka jubbaland ee xorta ah ee la tegi kara marka gabdhaha la rabaa marka inay ka qayb qaataan xibnihii aan ku lahayn golaha deegaanka hadday gabari kuu fadhinin xafiiska ama meesha wax lagu kala goosanayo xaquuqdaada way dhumaysaa marka si xaquuqdiina loo helo oo aada oga qayb qaadataan golihii deegaanka ee jubbaland ee hadda saddex degmo ugu soo horeysa la bilaabi raba hadda maaragtay labadan bilood oo fooda nagu soo haya ama sanadka cusub ka horey noqotaba yaa waxaan idiin diyaarinay inaad ka qayb qaadataan gabdhaha wacyigelisaan wax u sheegtaan maaragtay aad aad sembery aad la xiriirtaan degmooyinkii waa shaqadaasna waa laidin tusi doonaa iyo saab aada u geli lahaydeen arrimaha aad qaban doontaan xataa idinka inaad ka qayb gashaan oo laidinsoo doorto oo waxaan rabnaa maxay ahayde aada golihii deegaanka xildhibaanada golaha deegaanka aad ka mid noqotaan gabadhii han leh oo rabta inay dalkii dadka u shaqayso annaga waa riixaynaa sidii ay meesha ku tegi lahayd dee golaha baarlamaanka maanta ee jubbaland ee lasoo dhisay sideed hablaa noogu jiro